wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxay agab caafimaad oo loogu talagalay bulshada soomaaliyeed kala wareegtay safaaradda shiinaha ee soomaaliya agabka caafimaad ee lasoo gaarsiiyey wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxaa loogu talagalay in bulshada soomaaliyeed loogu adeego wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo agabka kala wareegay safaaradda shiinaha ee soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in agabka caafimaadka uu ku yimid xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya soomaaliya iyo shiinaha booqashadani oo ay la socoto inay nagu wareejinayaan agab loogu talagalay gargaarka degdega ah hore ay halkan waxay noogu wareejiyeen ilaa saddex boqol item oo gargaarka degdega loogu talagalay annagana aan kusii wareejinay ciidanka xoogga dalka maanta qayb kale ayay noo keeneen ay nagu wareejin doonaan waan ugu mahad celinaynaa wada shaqaynta wanaagsan iyo taageerada ay siiyaan dowladda soomaaliya gaar ahaan sektorka caafimaadka waan ugu mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa taageeradaasi inay sii noqon doonto si mid xoogaysata oo ay sii kordhin doonaan wada shaqaynta dowladda china waxay caan ku ahayd weligeedba inay taageerto dowladda soomaaliya gaar ahaan sektorka caafimaadka safiirka shiinaha ee soomaaliya ee wangiyu ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda ay leedahay agabka caafimaad ay ku wareejiyeen wasaaradda caafimaadka soomaaliya sanadkan iyadoo la kaashanayo safaaradda shiinaha ee halkan iyo wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya gargaarka degdega ayaa loo soo bandhigay waxaad aragtaan deeqda agabka gurmadka degdega waxay noqotay tusaale muhiim ah oo muujinaya iskaashiga intaasi waxaa dheer waxaa ognahay inay jiraan arrimo badan oo soo socda